Guddiga Dhismaha Xaafadaha Magaalada Boosaaso ayaa munaasabad ay ku qabteen magaaladaasi waxaa lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa xaafadda Buurcad laanta Sufurow ee Boosaaso doorashada guddoomiyaha waxaa u tartamayay Isniino Maxamed oo hore xilkan u haystay iyo Aamine Cali Waaberi halka guddoomiye ku-xigeenkana u tartamaya hal musharax waxayna doorashada ahayd mid gacan-taag ah guddoomiyaha guddiga doorashadan xildhibaan Yaasiin Dahar ayaa ka waramayay sida ay doorashadu u dhacday sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban maalin hore waxay heshay laba iyo toban cod Ee, tirada codeysanaana ay labaatan cod lix toddoba sideed isniina waxay heshay sideed cod waxaa halkaa maanta ku guuleystay oo ku noqday guddoomiyaha laanta santarow aamin cali waabari oo ku guuleysatay ee, labiyo toban cod oo u hambaleynayaa ee, aamino iyo isniino iyaduna in badanna soo shaqaysay waxay haddana meel wanaagsan timi Ee, tartanka waa sidaas iska ah waxa weeye xilkuna waa iska guddoomiyaha cusub ee la doortay Aamine Cali Waaberi ayaa u mahadcelisay ergadii dooratay dhammaantiin waa mahadsan tihiin waan idin hambalyanayaa isniino oo la tartamaysay eedda waxaan ku leeyahay soo dhawow waxa weeye waa la kala guustaa dadka waan kala guulaysanay maryaanu leeyahay xildhibaanadana aad iyo aad baan u mahadcelin xubnaha ka qayb galay doorashada ayaa u hambalyeeyay xubnihii la doortay gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee xaafadda safarow een, oo maanta halka uga dhacday doorasho xor iyo xalaala sanduuq ah runtii lagu kala guulaystay Een, runtii waxay ahayd doorasho ka duwan doorashooyinkii hore oo aan soo qabannay waxay ahayd doorasho xor iyo xalaala Een, runtii koob iyo labaatankiina guddiga waxaa laydin soo xulay inaad ka shaqaysaan xaafadda safarow inaan wada shaqaysaanin inaad noqotaan ul iyo diirkeed dad maaragtay xaafadda u istaaga baahiyaheeda iyo wax kastay u baahan tahay ka wada shaqeeya runtii ma kala guulaysan ee waa wada guulaysateen halkan waxaa ka dhacay doorasho xor iyo xalaal qof iyo cod ah Een, golaha deegaanka waxa- waxay ku yimaadeen doorasho qof iyo coda waxaa moodaa shaqay een, qaabka lagu soo doortay in hadda shaqada ku wadaan marka taa waa loo mahadcelinaya guddiga golaha deegaanka guddoomiyaha cusub waxaan kula gogaamayaa inay wada shaqayn dhowna yeelato waayo arrimaha bulshada ee dowladda hoose u qaabilsan xaafadaha aad baan loogu hambaleynayaa shirkuna waa inoo xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ee maanta la doortay ayaa la rajeynayaa inay wax ka qabtaan adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin bulshada xaafadaasi